laakiin magaalada xala odayaasha dadka geel way diideen ma laqali kare dhanihi dowladaba qalana loo diida annaga maqali kartena nalda
inta badan suuqyada magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha hilibka lagu iibin jiray oo ugu horeeyo kawaanka degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa maanta hilib la-aan ah kadib markii shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada hilibka kuwaas oo ka cabanaya lacaga dheeraad ah oo lagu kordhiyey xoolaha la qalo siiba geela magacayga cali jumcaale cusubla layidhi cali ukur waxaan ahaa odayaashii hore oo kawaanka joogay haddana ku shaqeeya annagu nimanka dalaalada oo hilibka geela xoolaha geela dalaala ayaan xoogaa murarnay waxaan noo dhexaysbana waxay ahaayeen lacagta dalaalka oo ayagu ay kordhiyeen annaguna dalaalkaas la kordhiyey wax dana kuma jirto waayo ayagu ma aha nimanka xoolaha iskale nimankii gadaayana maahan waa un nin u dhexeeya oo layidhi dalaal lacag yaraanu sii jirno ilaa laba boqoloo kuna oo caadiga lacagta sideed doolar u qalanta maantana waxay labaatan doolar ay yidhi ilaa ilaa laga dhigo sidaas awgeed ayaan ku joojinay hilibka geela dadkana waxaan u ballaqnay inaan looda u badinno ariga u badinno kolley malayga iyo kalluunkana waa u yaallaa isagana waa u bannaanya suuqyada dhan waaye ganacsatada hilibka ayaa sheegay in ujeedada ka dambaysa joojinta hilibka geela ay tahay ismaandhaaf ka dhashay khidmad laga qaado ganacsatada oo ay rag dulaaliin ah oo u dhaxeeya dadka xoolaha keena suuqa iyo iyaga qala ay isku fahmi waayeen aniga magacayga maxaa liiraa cabdikariim maxamed jumcaale ganacsatada xamurweyne kamid ah hogeele go'aan maxaa goy saddex maalmood inaana qale ilaa go'aan oo kasta baxaayo maxay tahay marka sababta sababtood ku diidana maxaa waaye qarashkiyo iyo xoolinta iskeeni karin dalaaliintii xogaari iyo ganacsatada waas waas khilaafeen lacagtay ku heshii waayeen neefku maxaa laga qaadi laba boqol afar boqol la yiri saas markaas maxaa runa cunugood saas qaal ugu joojinay
imise cishaad rabtaan marka saddex inaad maalmood saddex maalmood ku heshiin hadda wax socdan loola owaama iriga nooga maal irigna waa waa go'aanka gaarayna inaan joojino goobaha qaar miisaska hilibka lagu iibin jiray ayaa haawanayay maanta halka qaarka kalena lagu iibinayay hilibka lo-da iyo ariga oo sare ukac uu ku yimid qiimihii uu horay u joogay sida uu v o a ugu waramay mid ka mid ah ganacsatada aan kula kulmay suuqa anigoo cabdiqaadir shams waxaan sheegayaa macnaha lo-da iyo waxaan gadonaa kiilada shan doolar markay jirtaan waa lix doolar macnahan hilib eriga wuxuu gidi jira adiga shan doolar beriga waxaa lagodaa toddoba doolar geelka meel kasta anigoo ahna waa kasoo waana meel kasta ilaa waxaan aaday ilaa meel ladhahay weedow ilaa waxaan aaday ilaa maxaa ladhahay tabeelaha marka hore hilibgeel baad iibin jirtay markii hore hilibgeela iibin jiraa wixii qaal oo gadyahay wixii macnaha waxa waaye shaygiisa nadiif macnaha uma gadan karno aniga qaalan wuu fadhiyaa ma fahamte dhibkaa meesha ku socdaan ma sheegi karin ilaa hadda waa la yaabanaa haddii xaarasaan ku sii socoto oo hilibnaa magaalada ka dhacdo dhibaataa dhicisa hilibka la joojiyey maanta oo ah hilibka geela ayaa saameyn waxa uu ku reebay qaybaha kala duwan ee bulshada muqdisho sidoo kale waxaa saameynta ugu badan ee gaartay maqaayadaha kala duwan ee magaalada anuu maqaayadda waa iibiyaa hilibgeel ma aana karin hilib lo-na ma lahan caafimaad iyo dowlad baandalacbilaash baan iska karsanayna shaqaalahan way iska cunaan way ku qasbayiin dad hilibgeel la-aan waa loo tegaayaa qof walba wuxuu rabaa cad yaroo maxiran cadkii haddii la waayena waa la kala tegaayaa
magacay waa xasan axmed gacmo dheere macaamiisha meeshaan amartaa maqaayadadaan ku cunteennaa maantana hilib la-aanta waan u jeednaa borbaleen ma lahan kulley gasaacida malaay toonnada iyo heshiideena iska cunaynaa maanta marka saamaynta oo micnihii oo saamaysay hilib la-aanta awgeed qaaraa micnihii ka tagay badarka xataa aan cunin maanta marka dhibka waa iska badan yahay arrintan ayaa sidoo kale jahwareer ku keentay dadka caadiga ah oo qaybaha cuntooyinka ay karsadaan ay ku darsadaan hilibka geela kuwaas oo isweydiinaya sababaha keenay in wax hilib ah la keenin suuqyada madaynaysaa suuqa xaaladis maanta caadi u qasmay ma fiicne hilibkii qofaa waxaa arkay kiilo sagaal doolar laga siinaa waayaa fogta hal nus saac markay ahayd kadib lix doolar camlo imaadeen halaa kala geel wax le waa eri iyo lo hilib dhammaleen xaaladana waa xuntahay sida camalna ma siduu fiicna idin saameeyey marka hilibgeel la'aanta suuqa ku jirta dhib dhib weyn oo zaa'id ah meesha aniga oo aniga hadda maanta waxba ma balagadinayn bacda maxaa lagu ridanaa qofa oo hilib oo lo cuneyna ma ogtahay geeshaas oo cunaaya qof wuxuu ku noolaay marka saameynta suuqa oo dhan waa laga dareema baad waa laga dareemaa zaa'id horta ani ahaanteyda Haa.
si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo ganacsatada xoolaha qala ay joojiyaan xoolaha la qali jiray oo u badan geela lamana ogeyn arrintani ay sii socon doonto iyo in kale inkastoo ganacsatada hilibka iyo dadkaba ay walaac xoogan ka muujinayaan arrintan dhacday iyo saameynta guud seenab abukar maxamed v o a muqdisho